جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis kow iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo goobaha ganacsiga xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa la xiray iyadoo shacabka soomaalidu ay dhigayaan dibadbaxyo ka dhan ah dilalka qorshaysan xog dheeraada ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday shirkad farsamaysa diyaaradaha dagaalka turkiga taasi oo ku taalla duleedka magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay inay mooshin ka keenayaan ra-iisul wasaaraha kooxda ardada soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa kormeer ku tegay deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan iyagoo kulamo la qaatay waxgaradka deegaanadaasi in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay magaalada kambaale ee caasimadda dalka yuganda askarta aybina oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhibay wilaayada baay maamulada islaamiga degmooyinka jilib iyo tiiglow ee wilaayaadka jubbada dhexe iyo bakool ayuu dowladdiina usoo gebagabeeyey qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmooyinkaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan goobaha ganacsiga xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa la xiray iyadoo shacabka soomaalidu ay dhigayaan dibadbaxyo ka dhan ah dilalka qorshaysan cabdulqani maxamed iyo warbixinta warkan inoo haya xaafadda ay dadka soomaalidu ku badan yihiin ee islii magaalada nairobi waxaa weli ka taagan xaalad anfariir ah oo ka dhalatay dilal foolxun oo lagula kacay dad soomaali ah wararka ka imaanaya kenya ayaa sheegaya in maanta uu hakad ku jiro suuqa ganacsiga xaafadda islii sababo la xiriira ciidamo booliis ah oo lagu soo daadiyey dhammaan waaxaha ay xaafaddaasi ka tirsan tahay ganacsatada ayaa lagu wargeliyey in suuqa uu yahay mid xiran shacabka islii ayaana dhigaya isu soo baxyo ballaaran oo ay uga cabanayaan dilalka iyo afduubka xaddaafka ah ee ka socda xaafadda yuusuf xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka daaquudka kenya oo tagay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ayaa ku dhawaaqay in goobaha ganacsiga albaabada loo laabayo islamarkaana ciidamo dheeraad ah lagu daadinayo goobaha ganacsiga islii iminka askar fara badan baa suuqa joogta baaritaan baa socda run dilka xawaayinimada ee saddexda haweeney saddexda dumar gabdhaheenna lagu dilay dhowr meeloodoo ka tirsan magaalada nairobi iyo magaalada majaakos waxaa kaletoon dawladda ka codsanaynaa inay tillaabo degdega ka qaadaan qaadaan oo ay soo qabtaan dadkaasi xawayaanka ah ee dilay gabdhaha si degdega sifa aanay dad kale u dilin isla markaana waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay deganaadaan baaritaan baa socota dhowaan waxaan ogaan doonnaa siday wax u dhaceen iminka askar fara badan baa suuqa joogta baaritaan baa socda xaafaddu waa la xiraya dukaamada soomaalidu way xihaysaa mudaharaad bay samaynayaan shir jaraa'id bay dhigayaan ayagoo ka gelgelanaya wixii lagu sameeyey gabdhahaasi la dilay habeen hore ayay koox aan weli la garan waxay dileen saddex haween ah iyo nin daraawal ka ah gaari tagsi ah dhammaantoodana waxay ahaayeen shacab soomaaliyeed jasaaka allahu khayran walaalka xog dheeraada ayaa laga helayaa weerar lala beegsaday shirkad farsamaysa diyaaradaha dagaalka turkiga taasi oo ku taalla duleedka magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga cabdiwaa maxamed bukhaari iyo warbixinta warkan inoo haya koox si aada u hubaysan oo lala xiriirinayo maleeshiyaadka b k k ayaa gelinkii dambe ee shalay weerar xoogan ku ekeeyey xarunta shirkadda diyaaradaha dagaalka iyo hawada sare ee dowladda ridada turkiga halkaas oo lagu dilay xubno ka tirsan shaqaalaha shirkaddaasi halka kuwo kalena la dhaawacay weerarkan ayaa ku bilowday qarax culus kadibna waxaa xigay ciidamo hubaysan oo gudaha u galay dhismaha xarunta shirkadda diyaaradaha dagaalka farsamaysa ee tuushaas ee ku taalla duleedka magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda ridada turkiga ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday shirkadda diyaaradaha iyo hawada sare ee tai ee ankara uu sababay dhimashada ugu yaraan afar xubnood iyo dhaawaca afar iyo toban kale walow mar dambe dhimashadu gaartay shan qof dhaawacuna uu gaaray laba iyo labaatan kale rajab dayb ardogan oo ah madaxweynaha xukuumadda ridada ee ankara ayaa cambaareeyey weerarkaasi wuxuuna ku tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso oo lagu beegsaday jiritaanka dowladdiisa iyo dadaaladiisa difaaca muuqaallo baraha bulshada lagu faafiyey daqiiqadihii ugu horreeyey ee weerarka ayaa muujinayay ciidamo hubaysan oo ka dhex dagaalamayay dhismaha shirkaddan soo saarta diyaaradaha dagaalka ee turkiga ee ku yaala duleedka magaalada ankara kooxda gudaha u gashay xarunta ayaa gacanta ku dhigtay oo go'doomisay dadkii ku sugnaa dhismaha ay weerareen waxayna intaa kadib dowladda turkigu isku dayday in ay joojiso muuqaalada laga helay gudaha xarunta ilaa iyo hadda ma jiro cid si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi walow dowladda turkiga ay weerarkaasi ku eedeysay maleeshiyaadka b k k-da ee kurdiga kuwaas oo weeraro waaweyn ku beegsada dowladdan dabadhilifka ah turkigana uu ku daray waxa uu ugu yeero liiska argagixisada weerarka kadib dowladda turkiga ayaa qaaday weeraro ballaaran oo dhanka cirka ah kuwaasoo ay ku beegsanaysay deegaanada kurdiyiintu ay ka degan yihiin waddamada ciraaq iyo suuriya wasaaradda difaaca turkiga waxay sheegtay inay duqeysay ilaa soddon iyo laba bartilmaameed oo kooxda b k k iyo xulifadooda ay ku leeyihiin waqooyiga ciraaq iyo suuriya waxayna sheegeen inay uga jawaabayeen weerarkii lagu beegsaday shirkadda diyaaradaha dagaalka soo saarta ee ku taala magaalada ankara iyadoo la adeegsanayo xuquuqdeenna isdifaaca ah waxaan fulinnay weeraro hawada ah oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo argagixiso oo ku yaala waqooyiga ciraaq iyo suuriya waxaana ay burburiyeen soddon iyo laba bartilmaameed oo ay leeyihiin argagixisada ayaa lagu yidhi warbixinta wasaaradda difaaca ee dowladda turkiga duqaymaha dowladda ridada ee turkiga ee suuriya ayaa beegsaday guryo dad shacab ah oo muslimiina ay leeyihiin gaar ahaan magaalada lagu magacaabo talla rifcaad sidoo kale waxa ay beegsadeen xarun ciidanka kurdiyiintu leeyihiin xaruntii korontada oo ku taala magaalada kobani iyo goobo kale oo ay ka mid tahay xarunta caafimaad oo ku taala magaalada kamishli duqayntii ugu xooganayd oo ahayd tan beegsatay guri ay dad rayid ah ay ku sugnaayeen magaalada talla rifcaad ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan afar ruux oo rayid ah oo aan waxba galabsan halka toban kalena ay ku dhaawacmeen mahadsanid bukhaari howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya howlgalladan oo isugu jiray dilal ikhtiyaalaad ah iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka fuliyeen wilaayaadka gado bakool jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose howlgalka hore iyo dhanka wilaayada gado howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada garbahareeye ee wilaayada gado ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada nisa dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka taabto sidoo kale jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka baarsanguuni ee hoostaga magaalada kismaayo dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabishida itoobiya ee degmada diinsoor waxaana dagaalka liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee buundada deegaanka bariire ee hoostaga degmada afgooye howlgalladan xalay ka kala dhacay wilaayaadka gado jubbada hoose baay bakool iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli habeen hore mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga bilidoogle oo xero ama xarun u ah saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka ridada baangarafta ee sida gaarka ay u tababartay kufaarta ameerikaanka mahadsanid abuu xasaan xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay inay mooshin ka keenayaan ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed xili kale qodobka siyaasadeed uu ku sii dhexbaahayo siyaasiyiinta kooxda riddada ah ee soomaaliya waxay markaan golaha dawaaqidda ah ee kooxda riddada soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ay mooshin ka keeneen ra-iisul wasaaraha riddada taas oo khilaaf ka dhex dhalisay dawaaqiidda xildhibaanadan dawaaqiidda ah ee riddada ah ayaa la sheegay in qaar badan oo ka mid ah ay mooshin ka keeneen mursad xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa kuwaasoo doonaya in xilka qaadis lagu sameeyo ra-iisul wasaaraha riddada mooshinkan ayaa la sheegay inuusan weli aqbalin guddoonka golaha dawaaqiidda riddada sababa ku aadan cadaadis uu kala kulmayo mursad xasan sheikh oo ah madaxweynaha riddada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha dawaaqiidda ayay xoguhu tilmaamayaan inay iyadu hogaaminayso mooshinkan xilka qaadista ah ee ka dhanka ah xamse cabdi barre taas oo khilaaf kala dhexeeya murtadkani arrinta mooshinka laga keenay ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa imaanaysa xili ay sii xoogaysanayaan khilaafaadka ka dhex taagan madaxda murtadiinta kuwaasoo gaaray meeshii ugu sarraysay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa kormeer ku tegay deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan iyagoo kulamo la qaatay waxgaradka deegaanadaasi yaasir maxamed ayaa ka warramaya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan oo uu hogaaminayo waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan ayaa kormeer ku tegay deegaanada dhaca bariga hiiraan sida deegaanada hoostaga degmooyinka beledweyne bulabirto iyo halgan kormeerka kadib waxay mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan kulan is-xog waraysi iyo wadatashi ah deegaanka booco kula qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan deegaanada bariga hiiraan gabagabadii kulanka waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada deegaanada bariga hiiraan iyagoona kaga mahad celiyey wilaayada kulanka ay la yeelatay walaayada walaalaha ah ee gobolka nooga yimiday weeligaynu hogaaminayo safarkoodii ay soo marmareen bariga ay la soo kulmeen dadkii walaalahooda ahaay ee deegaanada deganaay annaga hadda aan ugu dambayno oo ku mahadsan yahay walaalka walaayada muxaafadadana waxaan leenahay sidoo kaleeto ee degmada booco midaas maaragtaahay wada shaqaynta alkitaabu wa sunna aan iskugu nimidnay diyaaraan u nahay waxaa naga dhexeeyo waa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuullah waxaan iskugu nimid uga soo soocannay dadka kaleet waxaana soo booqday waaligii walaayadayna sheekh guuleeda buu nabhaan asoo qaadanayo amarka allah oo ahay wa amruhum shuuraa baynahum nabi maxamed waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam wa shaawirhum fi lamr inuu yacni watashi xadwadaysi kala warqaaditaan asoo noogu yimid saraakiisha iyo waftiga walaayada islaamka ah ee lasoo buuqatoo lasoo salaantay waa u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa sajisaka allahu khayr annaga walaayaadkayna waa is ognahay sida badan oo badan oo badan waa is ognahay waa isbali weydiinaa waa iskoror weydiinaa waa ku mahadsan yihiin
waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo kulanka soo xiray ayaa la dardaarmay waxgaradka iyo odayaasha deegaanada bariga hiiraan qodobka koowaad waa qodob tambiih ah baraarujin ah oo aan rabo inaan naftayda iyo tiinaba aan u wada dhaho annagu waxaan nahay muslimiin ahlu laa ilaaha ila allah allah subxaanahu watacaala inaan addoommo u nahay baan ictiraafsannahay isagaa noo rabbi ah wax badanna waa uu naga rabaa oo nagu leeyahy mawduuca marka aan raba inaan ku yara horumaro annaga iyo adinka waxaana mideeya oo walaalaha ku nahay iyo muslimiinta oo dhan waa risaalada nebigeenna ka timid oo ay curaddu u tahay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah ahdaafta marka naga noo taallo oo aan doonayno oo ninka maantay ee ka yimid maraykanka oo mujaahidka ahoo jooga booco ama hiiraan jooga ama soomaaliya jooga iyo ninka etoobiyaanka ahoo mujaahidka ah iyo midka soomaaliga ahoo mujaahidka ah iyo midka booca u dhashoo mujaahidka ah dadkaas waxa ay maanta doonayaan waxa weeye oo la rabo in ilaahay hadhow loogu tago isagoo raalli ah iqaamatu diin illahi fi alard wa icaadati alkhilaafati alislaamiyati calaa minhaaji nubuwa koonkan dushiisa laga taago raayatu tawxiid ay ka istaagto markii qasadkaaga uu saan yahay waa inaad hesho mujtamac is haysta marka inshaa mujtamac muslim mutamaasik in la helo mujtamac wada jiro dadkii in la abaabulo leedahay wuxdo in la helo wuxdo waa midana ilaahay uu leeyahy wactasimuu bixablillahi jamiica walaa tafaraqu wada jir waa in la doono mas-uuliyiintan uu hogaaminayay waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abunabhaan ayaa kormeer ku soo maray deegaanada bariga hiiraan iyagoona halkaasi kulamo isxogwaraysi iyo wadatashi ah kula qaatay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi mahadsanid yaasir in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda nuur cali warsame awusheebe warbixinta warkan inoo haya inta la xaqiijiyey ugu yaraan kow iyo toban qof ayaa dhintay halka kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii gaari shidaal sida uu shil ku galay waddo ku dhow magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda saraakiisha booliska waxay shaaciyeen in gaariga booyadda ah shidaalka siday uu rogmaday intaa kadibna uu qarax xoogan sameeyey xilli uu marayay duleedka magaalada afhayeenka booliska gaalka lagu magacaabo patrick onyango ayaa sheegay in goobta uu ku daatay dhammaan shidaalkii ka soo dareeray ee gaariga rogmaday muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinayay dadka yugandheeska ah oo isku dayaya inay shidaalka ka boobaan booyadda rogmatay balse uu saameeyey qaraxa ay samaysay booyadda shidaalka waxayna tani kusoo beegmaysaa xilli isbuucii lasoo dhaafay dhacdo la mid ah oo ka dhacday nigeria ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo konton qof oo ay caruuri ku jiraan dadka afrikaanka ah ayaa la arkaa iyagoo u soo cararaya goobaha ay ka dhacaan shilalka gaadiidka si gaar ah ay ugu rogmadaan baabuurta shidaalka sidaas si ay u boobaan kadibna ganacsi ay uga sameeyaan shidaalkaas si ay dhacayaan balse waxaa inta badan dhacda in khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimashii dhaawac leh oo uu soo gaaro dadkaasi mahadsanid abushiiba askarta aybin oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada baay mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan muddo toban sano ah ayuu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada diinsoor ilaaladana ka haya xabashida itoobiya ee sida xoogga ku joogta degmadaas toban sano kadib ayuu isagoo taayba soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay ninkan aan ka sheekeynayo waa xuseen cali cabdi oo sidaan kor ku soo xusay ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada diinsoor markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka sheekeeyey xilligii murtadiinta uu ku biiray iyo sida uu ugu biiray xuseen cali cabdi degmada diinsoor toban sano ka biiriy gaalada atay alaa ay kulliyaal dhib yoonay rafaad yoonay wo kala kulmi insha allah tacaala haakana inii muslimiinta inkui oo nabadgeli ay ammaano liishiisi oo dhiiggii ka nabadgeli wasashaakada tashkiilis oo qof oo agu hilaysliihakaay haankana ini aan ka naqane dub dambana ansuubisne waakana sifid xuseen cali cabdi waxa uu sheegay in dhibaatooyin badan uu kala kulmay intii uu ku jiray safka ridada waxaana uu xusay in dhibaatooyinkaasi ay ka mid ahaayeen xabsi jirdil iyo dhibaatooyin kale
dhibki yonay rafaad agaysan ka tabiin dhib iyo rafaadoo la kulmi habsi yonay jugdhow la kulmi saasoosan ka tabi oo dhibki iyo rafaadka ay higes inaa dhibka iyo rafaadka higes wasan ka tabi askari aguhi meeshoo ka tirsinuhi alaa ay kullihaal adoo jarta diinsor dhib iyo rafaadka ruji hunguris ligafiris oo gaala hige ay wo ka aragni oo sikuya iyo sunkuyna tawhiidba sunkasne oo muslimiinba aguna gaala ayaan adoo kala kulmni taayibkan intii uu wareysiga siinayay idaacadda islaamiga andalus waxa uu baaq cod dheera u diray maleeshiyaadka uu ka soo baxay safkooda isagoona ugu baaqay inay ka soo baxaan gaalnimada waxaana uu dhanka kale ka warbixiyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray degmada buula fullaay lakiin muslim ayo diinta islaamka basashaaqada ini insaanbaho muslimiinta inkuyo sifin ini muslimiinta inkuyaan oo saado dhowaadaan oo dhib yoonay rafaad arkay saqa baxaan oo inta kuyaa muslimiinta inkuyaano eedsun fidinaanka saasoo jiili in saliidhawaashi walaalyaalkii inkuy tol iyo hel iyo aqrabe inkuy dhib yoonay rafaad mala kulumno nolol fayliid oo la kulumi si inkuy dhibkii in hig inka jari ose aan ka bahi nolol fayli inta kala kulumi alxamdulilaah dhiigiininka ammaansani nabadgeli iyo ammaano liigibtiisi taayibkan ayaa ku dabafeelaya silsilada taayibiinna oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah kusoo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay maamulada islaamiga degmooyinka jilib iyo tiyiglow ee wilaayaadka jubbada dhexe iyo bakool ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmooyinkaasi aanu ku horeyno degmada jilib cismaan axmed dhuuboy warbixinta warkan inoo haya iyadoo qayb ka ah dowraadka loo qabanayo bulshada kuwaas nool maamulada wilaayaadka islaamiga ah ayuu maktabka dacwada ee degmada jilib waxa uu dowro maalmo socotay u qabtay fuundiyaasha ka shaqeeya dhismayaasha magaalada jilib kuwaas oo intii ay dowrada socotay ku qaatay barashada towxiidka ilaalinta salaadaha iyo gudashada ammaanada sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ahaa culimmadii casharada ku lahaa raggaasi fuundiyaasha ah ayaa waxa uu kala hadlay ahmiyadda towxiidka wuxuuna sidoo kale kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha burinaya towxiidka towxiidka laba qaybood mid layaha macrifo ama khabar waxbaa lagu baraya waxbaa laguu sheegayaa waxba laguma dirin waxaan rumaysayn saasaa jirtay ogow waay qaybta dambena waxa weeye waxaasaa lagaa rabaa dariiqaa markaa ha marin waxaa samee waxaa ha samayn is ilaali addoon awaamirta inuu fuliyo diyaar wa inaad tahay waxaynu niri tawxiidka markaasaa u fahamtay rububiyada iyo asmaa sifaadkii rabbiga sifaadka ale tilmaamaha le inuu inagu filan yahay sooma inaan baran mar hadduu inagu filan yahay wixii ka soo haray inaan ka kaaftoono soomaha marka waxaa soo hartay oo saddexaynaysa marka haddii dhib ku soo gaara ka hor ilaahay baa baryaysaa inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab marka dadka sabra markii dhibaata ku dhacdo ajarkooda waxaa la siinayaa xisaab la-aan maalinta qiyaame waxbaa la isu miisaamaya sooma warkaa ma qaadan war ilaahay cabsida uu inagu eleeyahay oo xaqa aan ka cabsano yaynaan dhiman inagu aan hogaansanayn qaar ka mid a raggii dowladda ka faa'iidaystay ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxayna ka warrameen waxyaabihii ay ku barteen muddadii ay socotay dowladda waxaana loo hayay doori shan beri faa'iida weynaan kula kulannay waxaa ka mid ah salaada tawxiidka ammaanada daruusi badan baana loo akhriyey insha allahu tacaala waana ka faa'idnay annagoo anaga fuunda aan nahay marka oo magaalada jilib aan ku shaqaynayno towxiidka wax nooga sheegtay towxiid aluluuhiya waa towxiid alrabuubiya towxiid asmaa'i wasifaat ma huwa alislaam huwa alistislaamu lilaahi bitawxiidi walunqiyaadu lahu bidaacati walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi mayb waaye in oo ilaahay subxaana wa tacaala iska dhiibtooye marka walunqiyaadu lahu ilaaha inuu hogaansumo marka bidaacati dhacdas kali inuu hogaansumo marka walbaraa'atuna mayb waaye in laku berinoqdo min ashirk shirka in oo likdigtoonaado insha allahu tacaala marka haddii mas-uulidaas badan unana saaranta oo shaqadiila un isku wadino salaadii laaya'ano aadankii dheegoyno shaqadiila murugsino adduunyila un roorno gasaari ilo kulamaano we arkaanu islaam arkaanu iimaan arkaanu ihsaan waxyaabo badan ah duruustiyanana sii alxamdulilah ka faa'idni marka may jecelne mar walba inaa saan amal ma inaana nin kulmiyo dowladdan shambiriya noo socotay wax fiicanaan ka faa'idnay sida towxiidka salaada soonka zekada macrifada kusi loo xiriiriyo ammaanada soo loo aruuriyo tii ugu dambaysa waxay aheedoo maanta towxiidka dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib ayaa qayb ka ah dowraad loo qabto qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo lagu barayo diintooda islaamka mahadsanid dhubow dhanka wilaayada bokolna degmada tiyuulo warbixin ku saabsan dowrada waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalmood ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow u qabtay bulshada deegaanka dheemaha oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada dowrada waxaa si gaar ah loogu qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka waxaana intii ay socotay haweenka laga saxay towxiidka salaada iyo usuusha diinta muxaadaraad kala duwan ayaana barbar socday duruusti ay qaateen tirada haweenka dowrada ka faa'iidaystay ayaa gaarayay laba boqol iyo labaatan dumar ah waxaana munaasabadii lagu soo gabagabeynayay dowrada ka qaybgalay maamulka islaamiga ah iyo nabadoono ugu horeyn mudiirka dowrada ayaa ka waramay dowrada iyo waxyaabihii ay ku barteen haweenka دورد مقا جميل رأي خديجة بنت خويلي وحاسك النبي صلى الله عليه وسلم شعار جنا ما هي العلم والعمل علمنا اللي بردوان لك عمل فن ترى ده ما ها دورد أسوق ده سنايتين بقول تواتين يونسيد بلا مطور ده ما جودانتي يوم ما كلا لجري ديجان قوسين ديجان كون لك فرع ما يجين للراو وسينا أفرتن إشان برامد يهايتي أو ستوس هالمالان لين وين مدود دورد سواتي ما ها توم إشان مالمود أو هريرة أو كالجوان لهين محاضرين شان ديرين dowladda waxyaabaha laka baradaaya may kumad aha salaada ilaahi subxaana wa tacaala waajibaadka aan kagu weyn towxiidka kadib ilaahayna saari kayfiyadii salaada liin tukadaw iyo adakaarta ooneedu bacda salaad la akhriyaw qofku muslimka madiyu salaamnasa kadib adakaarta liin ku talagaliya inuu is akhri waana bandhaga ka ogaa doonta insha allahu tacaala waxyaabaha kale dowladda laka baradaaya oo muhiim jiddan ama may kumad aha usuulu diin lianna diinta asal iyo faraa late asal oo ma jira cudurdaaran galan qofku muslimka asaladaas oo diinta ka dhasantaya ayaa insha allahu tacaala laka xifdiyaay ugu dambeyn haweenka muslimaadka ah ee dowrada loo qabtay ayaa soo bandhigay cilmiga ay barteen arkaanu liimaani sitatun an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasuulihi walyowmi alaakhiri wa bilqadari wa khayrihi wa sharihi min allaahi tacaala nabaga maki ka dhaladi madiini ka dhammaday nabaga aawshay cabdullaahi cabdulmutalif aadisna caamina binti waxab may baasku ku darsameenaa kalaad
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أركان الإسلام خمسة شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dadaalada maktabka dacwada ee towxiidka lagu gaarsiinayo deegaanada fogfog ee miiga wilaayada mahadsanid cabdulqani guud ahaan warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa naga inta oo aad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu